degmada xeelwaaq ee gobolka gadow-weliba ayaa ku mudada deegaanada soomaaliyeed oo ciidanka jarow dhirta iyadoona jarista dhirta in badan lankudigi maadaama ay sii xuma ay korta deegaanka iyo bulshadaba laamo amnigiiyo weliba degmada ceelwaaq iyo hakabandhigana ku dhowaad lixdun loor oo dhuhuleh oo laga sameeyay dhirta deegaankaas lahkujari taasoo bulshada dhibaatayo ka qabeen muddooyinkii ka dambeeyey guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada ceelwaaq ee gobolka gadow xuseen deer cadaawe iyo sheegintii iyo tallaabo cadaa ka qaada doonaan dadka jarow dhirta oo haddana ka ganacsadow soona bulshadanka baaqi intay arrintaas iyo kula shaqeeyaana geed looga gabanin baa mataqaana lagu sameeyey nabaad guur baa dhacay waxaan u sheegaynaa markaa dadka ku nool degmada ceelwaaq ha ahaadaana dadka degan magaalada deegaanka ku ah ha ahaadaana kuwa miyiga degan waxaan amar ku bixinaynaa in ay ka hortagaan dadka ku soo duulay oo nabaad guurinhaya dalkoodii degmada ceelwaaq waxa maanta ay ku nooshay ku dhaqan tahay ama gobolkageeda markaa ihahdo waxaa weeye waa duunyo duunyadana waxaa weeye badarma cunta waxay cunto mataqaanaa dhirtaas u ah haddii dhirtii duulaan lagu soo qaaday waxaa weeye waa naftii in soo aaday bay mataqaanaa la mid tahay waxaan amar ku bixinaynaa dadka ku nool degmada ceelwaaq khaasatan odayaasha maamulka iyo mataqaanaa dhallinyarada haweenka dhammaan waxaan aragnaa in lagu soo duulay mataqaanaa noloshii ummadda in lagu soo duulay baan arag waxaa wax looga qaban karaa in laga horto ninkii lagu soo qabto ninkii ka daba imaado oo berri dhihi doono wiilkayga isaan isaan dhihi doono hadda fursad baa kuu bannaan shalayna waan sheegnay maantana mataqaana waynu kugu soo celinayna waa sheegaynaa waxaan qabaa dadkaas in laga hortago aada la hadashaan qolo aan daba taagannahay baa jirta hadda aan daba soconno riboorkooda mataqaanaa uu nagu soo dhacahaya dadkii dhibkaan geystay way muunteen way kala tegeen laakiin waan ognahay magacyadoodaan naqaan meeshay ku nool yihiin baan naqaan shalayna odayaasha inti isugu yeerna u sheegno niri mataqaana arrintaas qofka galo waxaan ka qabanayna tallaabo cad baan ka qaadaynaa tii ayadaheed baan ku laba joor celinaynaa si aanan berri loo dhihin annagoo u marinayna miidiya annagoo u marinayna waxaan u sheegaynaa in mataqaanaa dadkaas ay gacanta ku qabtaan laga hortago dadka miyiga degan oo aad moodid inay dhiiga hayaan war waxa mataqaanaa lala diriraya naftaadi waaye maalkaagi waaye duunyadaadi waaye xoolahaagi waaye haddaad mataqaanaa intay iskaashataan deegaan deegaan aad kaga hortagtaan ma qaadi karaan tallaabo waxaana ku mid ah saraakiisha laamo amniga degmada ceelwaaq ee gobolka gedo iyo dhanka kiisha weliba iyo sheegana in sharci adag iyo marsii doonan dadkii lahakugobda iyo oo dhirta jaraayana gudoomiyaha guddoomiyaha dhameeyey laba qodob baan ka hadli rabaa oo ah dhirtii sidii loo galay oo aad arkaysaan sidii u gubtay cariga siduu noqday sidaan usoo qabanay dadkii siday u qaylinayaan waxaan amar ku bixinayaa degmada ceelwaaqiyo eryadeeda ciddii alla ciddii aan ku aragno inaanan badbaadinayno maxkamadda tigsanayno guddoomiyaha iyo shirgaalka amniga intuu sheegay annaga waxaan nahay saraakiisha deegaanka amniga u qaabilsan waa la diriraynaa cid allaale ciddii dhirta gubayso sidaa shabaabka ula diriraynaa ula diriraynaa dhammaan odayaasha dhallinyarada ha isogeysiiyana cid aan u asxan samaynayna mala ninka shabaabku noola mid yahay ninka dhirta gubaya dhulka ninka gubaya oo daaqa kusoo duulay oo xoolaha kusoo duulay sida shabaabku noola mid yahay waa la diriraynaa ma dhaafayna ma dhaafi doonna waa daba taagannahay waa ku dhimanaynaa insha allahu dadka dhallinyarada ha ceshteen odayaasho geedaha laga ceshto xoolaha maxaan ku raha ha badbaadsadeen wabilahi towfiiq dowladda soomaaliya iyo ha maamul goboleed iyo weliba dadaalanka jarana sidii iyoon ku horseedi lahayana ama lanruujii lahaya jarista dhirta oo saameynta guun soomaaliya kureebi oonku horeyta abaaro iyo roobaba wedana fatahaado xoog leh oo dhaliyey khasaare xoog leh balse dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo ilaahay haddoonku guulaystana iniyo qorshayaal arrintaas lanku horseedow ku hirgeliyaan dhammaan magaalooyinka dalka